bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa khamiis taariikhdu ay ku astiisan tahay koo iyo tobanka bisha janwari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasi oo la tilmaamay in ay barar kontarool oo halkaas ay ku lahaayeen weerar ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana kuwa militariga deegaanka golweyn ee hoos tagtag degmada kuntuwari ayaa la tilmaamay in lagu dilay ilaa iyo afar ka tirsan kooxda al-shabaab oo laba ka mid a ay ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda sida warbaahinta uu xaqiijiyey muxudiin khaliif cali oo ka mid a maamulka deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose hoosna tagta degmada kutuwaarey ee gobolkaasi beer la yidhaaho warbaahinta ayaa al-shabaab gaasha ku galeen amada soo fureen kadibna ciidamadii ciidamada wayska dhigeen way isku waadiyeen isumana uu tagay halkaasna waxaa oo maaragtay sida warbaahinta oo shacabka ay noosa gudbeen afar nin oo ay jiideen miiskooda ayaan ku warhelnay inankan waxa oo dhibaata hadda oo khasaaro oo soo gaarina ma jiraan madad dabaan sida wararka la sheegay waa noqon kartaa saraakiil inay yihiin marka inay oo maaragtay saraakiil oo maaragtay oo ciidanka uu socdo ama oo maaragtay hogaan uu leeyahay dan madax waa soo raaca arrintaas iskaro maankaas waxaa ku dhacay maaragtay jantanoobe markii lasabeer la yidhaha abuurbarinta la dhahay oo maduulo intaan la garin iyo geliin laba dhaxdood waay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee militariga ah ee howlgalkaasi qeybta ka ahaa waxa ay sheegeen in ragga la dilay ay ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab laba ka mid ah raggaasi oo afarta ahaa waxaa la tilmaamay in uu ka mid ahaa subayr al muhaajir oo ka tirsanaa saraakiisha tababarada kooxda al-shabaab iyo sidoo kale nin magaciisa ay ku sheegeen saraakiisha macalin cumar oo qeyb ka ahaa saraakiisha ku sugneed goobta weerarka ay ku qaadeen ciidanka militariga soomaaliya in ka badan toban dhalinyaro soomaaliya ah oo loo haystay falal burcadbadeednimo ah oo maxkamad ku taalla dalka hindiya horey ay ugu xukuntay toddoba sano oo xabsi ah ayaa dib xorriyadooda loo siiyey kadib markii ay dhammaysteen xukunkaasi qareenno u doodayay dadkan soomaalida ah ayaa kal hore ku guuldaraystay in ay wax racfaana ka qaataan xukunka maxkamadda ee toddobada sana ugu dambaynna dhalinyaradan ayaa dhammaysatay oo tir ahaan la sheegay inay gaarayaan shan iyo toban kuwaasoo dib xorriyadoodii u helay waxaana la sheegayaa in ay dhowaan soo gaari doonaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliyana muddooyinkii dambe ay ku jirtay dadaallo ku aadan sidii dib xorriyadooda ay ugu heli lahaayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan qaybo ka mid a dunida daafaheeda oo ay u gaareen raadinta nolol ka wanaagsan tan ka jirtay soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya oo dalka u galay jahwareer siyaasadeed iyo colaad sokaysa intaba halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kusii wajahan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ee gobolka bari iyadoo uu ku sugnaa muddooyinkii dambe deegaano ka tirsan maamulka puntland waxaana haatan madaxweynaha soomaaliya u joogaa degmada qardha ee gobolkaasi bari madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubnaha ku wehelinaya socdaalkiisa ayaa safar dhulka ah oo muddo qaatay ku maraya qeybo ka mida deegaanada puntland iyadoo lagu wada boosaaso kadib madaxweynaha soomaaliya inuu soo gaaro magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasi oo uu kula kulmi doono bulshada qeybaheeda kala duwan ee labada maamul waxaana lagu wadaa kadib inuu usii gudbo deegaanada ay ka arrimiso maamulka galmudug sida wararka ay sheegayaan magaalada boosaaso waxaa lasoo sheegayaa in si aada amnigeeda loo adkeeyey sidoo kalena lagu arkayo ciidamo aada u fara badan waxaa wadooyinka lagu xardhay calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda sida wararka aynu ku helayno waxaana madaxweynaha ah uu kala kulmay deegaanada puntland soo dhoweyn aada u ballaaran iyadoo lagu wado sidoo kale in looga soo dhoweeyo qaybo ka mida deegaanada galmudug gaar ahaana dhuusamareeb iyo cadaado uu ku wajahan yahay madaxweynaha soomaaliya si uu kaga qayb galaa dhammaystirka heshiiska ahlusunna ee maamulka galmudug hore ay ugu gaareen magaalada muqdisho iyo waddanka jabuuti xildhibaan daahir amiin jeese oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka ah ayaa waxa ugu baaqay bulshada reer hiiraan inay taageeraan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee howlgallada ka wada qayba ka mida gobolkaasi hiiraan iyaga oo kaga soo horjeeda dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee ku xoogan qayba ka mida gudaha gobolka hiiraan daahir amiin jeeso bulshada ku dhaqan gobolka wuxuu ugu baaqay in gacan laga siiyo ciidamada dowladda soomaaliya ee howlgallada kula jiro al-shabaab iyo kuwa midooda afrika ee amisom si loo dhiirageliyo ayna usii wadaan in ay ka hor qaadaan ama ay ka kor qaadaan dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan bulshada kuwaasi oo isugu jiro tacadiyo iyo sidoo kale dhibaatayn sidaa uu sheegay
in muxuu ahaay dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas ay ayahooda wuxuu ku jiraa inay muxuu ahay amnigooda ay sugtaan ay xaqiiqsadaan haddii aanan amni jirin nolol ma jirayso in ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed in la taakuleeyo la horkaco biyaha lagu daba qaado cadowga farta loogu fiiqo meesha ay jiraan arrimaha noocaas inaan bal aan iska waraysan ayaan u nimid insha allah muxuu ahay tvga tuuladiisa iyo barashadiisa waxaaba ka dar marka ugu horeysa ma la haystaa taasaa horta oo muhiima dadaan heli karin muxuu ahaa doolarkaas meesha ku jiro oo oo muxuu ahaa evda ku jira dadaan ba heli karin arrimahaas arrimaha aan u nimid inaan ukuur galno waxa markii aad ogaatid ee daraasaad ku samayso ayaa dawladda ruuxeeda aad kala hadli kartaa waxyaabaha aan u nimid xildhibaanadii hore u yimid aan weli rabood ayna keenin haddana aan rabno inaan raboodka diyaarino qaabka nololeed ee muxuu ahaa iyo lacagaha hadda la sheegay sirdarro weyn waayo runtii in lacag gobolka banaankiisa lacaga lagu soo sameeya lasoo geliyo ganacsatadeennu ay lacaga soo qaadaan balaayada waxay ka timid meesha waayo waan ognahay lacagaha soomaaliga iyagoo awalba gawaabsi ahaa ayaa haddana cabsida jirtaa ee dadka soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan ay tahay in hantidooda lagu dhacay lacag baalsa oo gobol gobolkan lamida lagu soo sameeyo oo shaksi aan dawli ahayn uu soo sameeyo marka arrimaha taxadirka u baahan ee in darasaad laga sameeyo kadibna dawladdii lagu noqdo u baahan ayaa taas ah taana waa ka shaqaynayna hadduu ilaahay yidhaah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa howlgallo ka wada gobolkaasi hiiraan kaasi oo looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab waxaana goobaha howlgallada ay ka soconayaan sidoo kale barbar socda in ciidamadu ay si aad ah kaga helayaan soo dhoweyn shacabka ku dhaqan deegaanada ay haatan tegayaan ee ay hore ugu sugnaayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab madaxweynihii hore ee maamulka puntland ahna senatar ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu aada u dhaliilay dagaalada puntland iyo somalilan asigoo ku baaqay in laga shaqeeya nabadda iyo isdhexgalka bulshada halka laga oogi lahaa dagaal iyo sidoo kale dhibaato horle cabdiraxmaan farwale waxa uu sheegay in dagaal aan waxba soo kordhinaynin asigoo tilmaamay in ummadda looga baahan yahay in si deganaansho ah ay u wada noolaadaan hadalkan kasoo yeeray senatarka ayaa imaanaya iyadoo deegaanka tuqaraqa uu ka soconayo dirar u dhexaysa labada maamul iyadoona laga dareemayo deegaankaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay dhinacyadu samaynayaan waxaana dhinac waliba uu ku eedeynayaa dhinaca kale dagaalka inuu ka dambeeyey warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa nageinta anigoo maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinaya warka intaynu dib mar kale u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo